war-saxaafadeed ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey dagaalla maanta ka dhacay gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu dilay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qeybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo arbaca ah dagaallo xooggan kala hortageen ciidamo murtadiin ah oo taageero ka helayay diyaaradaha isbahaysiga saliibiyiinta kuwaasoo maalintii labaad ka dhacay deegaanka aboorrey ee hoostaga degmada buula burda ee wilaayada hiiraan gaalada ashahaada la dirarka ee isugu jira saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ayaa isku dayay inay dib u qabsadaan deegaanka aboorrey oo ay saddex maalin ka hor mujaahidiinta cadowga ka xoreeyeen dibna uga taageen calanka towxiidka ayaa lagu yidhi qeybaha hore ee war-saxaafadeedka markan waxa uu war-saxaafadeedku soo gudbinayaa khasaaraha ka dhashay dagaalada ka dhacay deegaanka aboorrey waxaana lagu yidhi dagaaladan oo soo bilowday xilliga subaxii ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana allah fadligiis lagu jebiyey isbahaysiga cadowga ee duulaanka ku ahaa ku dhaqanka shareecada islaamka inta la xaqiijiyey waxaa dagaalada maanta ka dhacay aboorrey lagu dilay saddex iyo labaatan murtad waxaana lagu dhaawacay soddon iyo toddoba kale cadowga dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaaladii maanta waxaa ka mid ah saraakiil iyo hogaamiyeyaal lafdhabar u ahaa hagardaamooyinka ashahaada la dirirnimada ay cadowgu ka wadaan bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa geesta kale looga hadlay dagaallo culus oo maanta ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe waxaana lagu yidhi dhanka kale shabeellaha dhexe dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ah ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaanka geelgub ee hoostaga degmada cadalle inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan maleeshiya murtadiin ah kuwaasoo saddex iyo toban ka mida meydadkooda ay cadowga uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay lix iyo labaatan kale maleeshiyaadka riddada ee la jebiyey ayaa u firxaday dhanka deegaanka xaaji cali isla wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa duhurnimadii maanta weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigyada murtadiinta ee gudaha degmada aadan yabaal khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur ayaa cadowga ka soo gaaray weerarka madaafiicda intaasi kadib ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar toos ah ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa duleedka aadan yabaal halkaasoo cadowga looga dilay askar badan iyagoona goobta uga cararay meydadka afar askari iyo hubkooda ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka markan waxaa war-saxaafadeedka lagu bogaadiyey howlgallada ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wadaan gobolada hiiraan iyo shabeellooyinka waxaana lagu yidhi taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geysiyada towxiidku ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose kuwaasoo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaa bayaanka lagu soo gebagabeeyey waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين